haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaara zahre cabdi axmed
idibkiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhallinyarada soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan gobolka virginia ee oodwadaagta la-a magaaladan washington oo toddobaadkan isugu yimid sidii ay u caawin lahaayeen mid ka mida isbitaalaadka dhinaca cudurrada dhimirka lagu daweeyo ee ku yaala magaalada muqdisho ee koonfurta soomaaliya meelo ka mida ee doctor xabeed dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaarayso saddex boqol iyo konton dhalinyaro ah intooda badan waxa ay ka yaraayeen da-aada soddon sano jirka waxaana intooda badan ay ka yimaadeen gobolka virginia inkastoo ay jireen dhalinyarada qaarkood oo laga soo casuumay gobolada ohio colombos minneapolis iyo sidoo kale gobolka virginia ku dhegan ee maryland ee dalkan maraykanka waxaa kulanka oo ka dhacay xaafadda springfield ee virginia uu ahaa kulan ay ku soo bandhigeen dhalinyaradaasi wacyigelin ku qotonto cudurrada dhimirka ku dhaco oo ah xaalad khatar caafimaad mid ku ah dad fara badan oo soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha waddanka soomaaliya xafladda oo ahayd mid dhaqaale ururin loogu sameeyey isbitaalka doctor xabeeb ee dhimirka ayaa waxaa dhallinyaradii soo qaban qaabisay ay daareen muuqaalo muujinaya heerka cudurrada maskaxda ku dhaco dadka uu ku dhaco ee uu saameeyo iyo sida gaarka ah dhallinyarada oo la sheegay inay yihiin dadka ugu badan uguna nugul ee saameynta ay ku yeeshaan cudurrada dhimirka ku dhaca soomaaliya markii la joogo warsan maxamed yuusuf oo ah gabadha ololeynaysay ee barnaamijkan wada iyada iyo saaxiibo kale oo ku dhow dhow ayaa soo agaasimay xafladdan laakiinse waxay ahayd mid dhallinyaradii dhammaan isugu imaaday ay uga hadleen habkay uga damqanayaan dhibaatada takoorka dawala-aanta iyo tacaddiga ay haysto dad fara badan oo cudurrada dhimirka ay ku dhacaan iyaga oo ku nool soomaaliya doctor sacdiya cali aadan oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan gobolka virginia dhowaantan waxa ay booqatay soomaaliya waxaa sidoo kale xafladdaasi ay ku sheegtay in tiro badan oo dad ah oo gudaha waddanka joogo ay haysato cudurrada maskaxda ku dhaca iyo dhibaatooyinka ka dhasho
immediate engagement when we notice that there are mental health, mental health issues, then we have missed the game of addressing these, uh, these, these uh, kala bar dadka qaba cudurka dhimirka waa da-da afar iyo tobanka jirka shan iyo toddobaatan boqolkiiba dadka cudurrada maskaxda ay ku dhacaan waa afar iyo labaatan sano jir marka haddii aan si deg deg ah wax looga qaban marka aan ogaano in cudurka uu jiro waan doonsannahay mararka qaarkood si dhib yar ayaa laysu dhaafiyaa waxa aadna u aragtaa wax sahlan iyo ficillo iska caadi ah mana aha
sidoo kale isla kulankaasi waxaa dadkii ka qayb galay ee uga hadleen arrimaha cudurrada kale ee ku dhaca maskaxda gaar ahaana cudurka qurba joogta ah dhallaankooda waayadan damban yihiin otisamka oo isna ka mid a cudurrada saameynta ku yeesha maskaxda gabdhaha soo qaban qaabiyo kulankan waxaa ka mid ahayd warsan maxamed yuusuf waxa ayna sheegtay in in ka badan saddex meelood meel dadka dalka soomaaliya ay la tacaalayaan cudurrada dhimirka ah oo aysan haysan dhaqaalo iyo dawooyin joogto ah oo lagu dabiibi karo lana joogo xilligii ay waxqabad saameyn leh dhallinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan gobolka virginia ay u fidin lahaayeen dadkooda dhibaatada ay haysato UN says that if we want to move forward in our country, we have to take mental illness seriously and we have to take care of our country, right? Right now, we have over 40% of our country under the age of 15. That means right now is the best time to invest in our youth and invest in people to make sure we take care of our country. Um, and, and waa inaan arrin khatara wax ka qabasho u baahan u qaadana cudurrada dhimirka ku dhaca haatan waxa afartan boqolkiiba ka badan bulshada aruurta ka yar da-da shan iyo toban jirka sidaasi daraaddeed waxaa haatan la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn awoodda dhallinyaradeenna si dalka wax loogu qabto si aan u xaqiijino in dalkeenna aan wax u qabanayno waxa aad ii farxad geliyey arrinkan ah in aan qabanno oo aan u soo istaagno aayaha waxaan horay uga mid ahaa dadka u ololeeya arrimaha dhaqaale ururinta sida hay-adda badbaadada qaramada midoobey ee carruurta ee safe the children iyo kuwo kaloo badan dhallinyaradii ka hadashay goobtaasi waxaa isna ka mid ahaa ilyaas cabdiraxmaan yabarow oo halkaasi ka soo jeediyey laba gabay oo luuqadda ingiliishka uu ku jeediyey hase yeeshee tusaale uu ugu soo qaatay cudurrada dhimirka iyo waxyeelladooda markii uu soo gebagabeeyey jeedinta gabayadaasi islamarkaasina kulanka uu soo gebagaboobay ayaa waxa aan weydiiyey waxa ay macno ahaan xambaarsanaayeen gabayadiisa haddii uu dadka ugu celin karo cudur kasta oo oo cunug ku dhaco ama qof ku dhaco maraykanka hadday joogaan ama soomaaliya hadday joogaan isku halle waaye laakiin dhibka waxaa waaye dadka oo dhallinyarada oo soomaaliya joogaan markay waxaas ku dhacdo waxaa la dhahaa qofkan jiniyaa gashe ama shaydaana gale ama ama waxa ku dhacay iyo iyo laakiin dadka oo inta joogaan laakiin way fahmayaan inay tahay wax run ah tusaalada arabna dhaho waxaa waaye qof gacanta markuu ka jabo ama lugta markuu ka jabo daktaraa lageeya waxaa la dhahaa waxaan soo suubi laakiin soomaaliya markaad joogtid haddee waxaas kugu dhacdo waxaa lagu dhahaa miskiinkan qur-aanku akri laakiin waxaa la rabaa in la dhaho xataa daawo aad jirto oo ku caawin karto badi dad badan oo soomaali oo oo oo waalidkiis socooda ah waxay ka cabsahayaan daawada la isticmaalaayo xaggi dhaktarkiisa aad lahayn waxay aadayaan wadaadada iyo ha wadaadada aadayaan iyo iyo iyo qur-aanka alxamdulilah waxay tahay wax fiican iyo iyo iyo depression iyo cudur marmar way caawin kartaa laakiin badi oo badi dadkan oo cudurka waaweynka oo schizophrenia laga hadlaayo ama bipolar disorder waxaa loo baahan yahay daktar inay aadaan inay soo fiiriyaan waxaa la dhahaa chemical imbalance la dhahaa gabdhiga waxaa la dhahaa dear Kanye gabdhiga labaad ee Soomaaliya aa dhahay waxay ahayd waxay ka hadlaysay jacayl iyo jacayl iyo cudurka maskaxda iyo labadooda isku keena dad badanna waxayna fahmaynin waxaa waaye jacayl waxay tahay wax oo keeni karo cudurkan oo maskaxda haddaad jeceshahay lacagtaada nin nin ama naag taajir hadaad tahay iyo haddaad jeceshahay lacagtaada iyo lacagtaada اللهم الجنة ده واحد كل عضو وحلاقي هذا بري إنا تشي سد بدنا أجران وعد أو أو أو أنا مسلم أهنين أو تاج نقران لكن العكس وقت أنت إنه وجلان isku soo wada duuba kulankan qurba joogta virginia ayaa ahaa mid isugu jiray dhiirigelinta xarunta doctor xabeeb ee ka jirta magaalada muqdisho ee lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo sidoo kale damqashada tacadiyada lagula kaco dadka qabo cudurada dhimirka iyo in aysan helin daaweyn ku habboon qurba joogtii soo abaabushay kulankaasi ee dhallinyarada u badnaa kuwa ku dhashay ama ku koray waddankan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan kulamadooda noocaana ay ku kaalmeynayaan dadkan iyo xarumaha u adeega dadka dhimirka ee waxyeeladu ka soo gaartay ee ku dhaqan gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka qurbada waa naga intaa toddobaadka heer iyo kulanti dambena nabad gelyo
mahadsaned sahre cabdi axmed xubintii qurba oo ay soo diyaarisay nalana socotiinaysa intaas haddaan kaga gudub